habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen khamiisa bisha maarj waa toban sannadkan labada kun iyo lixyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee lixyo tobanka sagaalyo tobanka mitirban iyo bogga internetka ciwaankiisu yahay v o a somaly dot com idaacaddana caawa waxaa si wada jira idinku daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cumar xasan axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo faahfaahin ka bixiyey weerarkii habeen hore lagu qaaday magaalada awdegle ee ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaranay dowladda soomaaliya howlgalkan awdheegle waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaana waxay halkaa ku dileen labaiyo toban shabaabka ka mid ah halkaas wixii ku dhintana waa la soo tirakoobay meeshooda ayaana looga soo tegay waana la aqoonsaday saas ayaa howlgalku ku dhacay ma ahan howlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday wakti hameen ah oo mugdiga ah weeye ciidankuna meelahaasoo kale kama soo qaadaan dhaawac waxaa kaloo aad maqli doontaan war ay qoreen dhakhtar iyo kaalkaaliya reer swidin ah oo wax ka sheegay soomaalida oo saamayn yeeshay
dadka kaleto maganada midka ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin ururadaas kasta ayaa danahooda difaaca meeshanoo kaleeta haddii urur strong ah oo soomaaliya oo very strong maxaa organization oo jiri lahaa soomaalida waxaa u suurtoobi lahayd hataa in ay suugareeyaan dhakhaatiirtaaseeto iyagoo isticmaalaya looyaro
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka haweenayda mucaaradka muddada fog ahayd ee dalka mayamar ah sunsiki ayaa maanta taageerayaasheeda ka raaligelisay inaysan noqon karin madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filaya in uu noqdo qof ay aad iyada isugu dhow yihiin warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha bulshada ay ku xiriirto ka hor inta uusan baarlamaanka dalkaasi mayamar dooran hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa misski waxaa ay dadka uga cudur daartay inaysa fulin rabitaankoodii waxayna intaasi ku dartay in ay la joogi doonto iyada oo dalka ka codsatay inay sii wadaan taageerayaasha taageerada ay u hayaan si loo gaaro hadafka dhinaca nabadda hadalkaasi ayaa loo fasirtay codsi ku saabsan in ay dulqaad muujiyaan shacabka oo marka ay ahaataan ay ahaan oo ay mar un ahaan doonto inay noqoto madaxweynaha waddankaasi dastuurka u qoran milatarigii hore ee dalkaasi ayaa waxa uu ka hor istaagay in ay dalka madaxweyne ka noqoto sababa la xiriira wiilasheeda oo haysta dhalashada dalal shisheeye booliska dalka jarmalka ayaa maanta sheegay dokumentiyo lasoo xaday in ay ku jiraan xogta shakhsiyaad tiradoodu ay dhantay labaiyo labaatan kun oo ka tirsan xubnaha maleeshiyaadka ajnebiga ah ee kooxda is waxaana gacanta ku haya mas-uuliyiinta dalka jarmalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka thomas de mayseri ayaa sheegay in dokumentigaas uu ka caawin karayo dhinaca la socodka iyo dacwad ku soo oogidda xubnaha kooxda daacish mar hore telefishinka sky news ee britain ayaa sheegay faylkaas in ay ku jiraan magacyaal xog wada xidhiidh ah meelaha laga soo jeedo iyo xogta xulashooyinka mujaahidiinta nin magaciisa ugu sheegay sky news inuu yahay abuxamed ayaa sheegay inuu ka soo xaday xasuus qorka dokumentigaasi madaxa amniga gudaha ee booliska kooxda i s
bishii febraayo shiinaha ayaa xoogaa hoos wuxuu uga dhacay dhinaca dhaqaalaha iibgeynta suuqyada boqolkiiba labaatan waxaayna taasi abuurtay walwal ah in dalkaasi uu kusii sabxado amaba uu hoos usii galo saameynta dhinaca dhaqaale ee hoosu dhaca intii horey loo saadaalinayay inka badan dhaqaalayahanada waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay ka welwelsan yihiin sidoo kale in waddankaasi uu hoos uga sii dhaco qorshihii dib u habeynta ee la filayay iyada oo wakhti badan uu geliyey waddankaasi baahida deg dega ah ee muuqato ee loo baahan yahay ee ah in lagu badbaadiyo shaqooyinka dadku ay qabanayaan si aysan u lumin in in waddankaasi sidoo kaleeta siyaasadiisa la meelmariyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee asbuucan shir ay ku yeelanayaan madaxda waddankaasi magaalada biljiin ay uga hadli doonaan ayaa waxa ay noqon doontaa dib u eegista dhaqaalaha waddankaasi sida warkan lagu sheegay kuuriyada waqooyi ayaa u riday dhinaca badda laba gantaal oo nuucoodu yahay balastic missiles oo ah kuwa ridada gaaban si ay uga jawaabto dhoolatuska militari ay sii wadaan kuuriyada koonfureed iyo maraykanku wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay gantaaladaasi in aroortii hore ee maanta laga soo riday waqooyiga gobolka magaciisa layidhaha hawangai waxaanay tilmaamtay in ay shan boqol oo kilomitir ay socdeen gantaaladaasi kadibna ay ku dhaceen biyaha dhinaca xeebta bari ee dalkaasi kuuriyada waqooyi arrintaas oo kale maaha midaan caadi ahayn marka ay cadaawadu ka bilaabato gacanka kuuriya kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay necab tahay dhoolatuska weyn ee ay samaynayaan xukuumadda seoul iyo washington waxaanay ku tilmaamtay inay u diyaargaroobayaan duulaan xukuumadda pyongyang ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in ay la wareegi doonto hantida kuuriyada koonfureed ee ku yaala xadka kuuriyada waqooyi habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaani waa v o a weerarkii saqdii dhexe ee habeenkii talaadada lagu qaaday degmada awdheegle ee lagu bartilmaamaysay saraakiisha al-shabaab ayaa waxaa soo baxaya in ay fuliyeen ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dowladda soomaaliya oo ay diyaarado iyo tasiilaad kale ku caawiyeen ciidamada maraykanku sarkaal maraykan ah ayaa v o eda u xaqiijiyey in howlgalkani uu ahaa howlgal lagu beegsanayay al-shabaab oo maraykanka iyo dowladda soomaaliya ay iska kaashadeen haddaba wariyaheenna xuseen barre aadan ayaa weerarkaasi ka waraystay abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaraal cali baashi maxamed cumar
ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baryahanba waxay ku jireen safarinta cadowga nimanka shabaabka la yidhaahdo oo anaga ugus aan u naqaano oo dalka intiisa badan ka howlgala tirooyin yar yar oo aan awood saasa lahayna uga howlgala marka howlgalka awdheegle wuxuu u ahaa howlgalka ugu muhiimsan ee baryahan la qaado ayuu ahaa inkastoo ay jiraan howlgallo badan oo kaas la baaxad leh oo ka socda dalka ilaa hadda howlgalkaas waxaa qaaday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutubiyad gaar ah oo loo tababaray waa commandoka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo baryahan maaragtay dhinaca xagga howlgallada aada ugu fircoon ciidanku halkaa waxay u dirsadeen markii hore sahan waana ku duleen ciidanku halkaa ciidan lug ah oo andoosa ayaa galay markaasna cadowga way ku ogaayeen wayna sahansadeen markii hore islamarkaana waxay halkaa ku dileen labiyo toban shabaabka ka mid ah iyo amiirkoodii markaa ayayna ku ruuxbaxeen islamarkiina ciidanku sidiisii ayuu kusoo noqday asagoon waxba dhawac iyo dhimasho laga gaarin ciidanku awooddaas ayay u leeyihiin in ay fuliyaan howlgallada noocaas oo kale ah ilaa haddana way soconayaan haddii alla idin waatay wararka qaarkood waxay sheegayaan in lasoo qabtay oo gacanta lagu dhigay mid ka mid a saraakiisha sare ee ururka al-shabaab faahfaahin baad naga siin kartaa howlgalka waxaa la qaaday habeen saddex oo habeenkia la qaaday ma ahayn wakti la qaban karo dadna lasoo qaadi karo ma ahayn shabaabkana nagama dhexayso dad nool nagama dhexeeyaan iyo in nolol lagu soo qabto howlgal siaas u dhacay oo wakti wakti habeennimo saqdi dhexe la galay ayuu ahaa halkaas wixii ku dhintana waa lasoo tirakoobay meeshooda ayaana looga soo tegay waana la aqoonsaday saas ayaa howlgalku ku dhacay ma ahan howlgal dad dhaawac iyo dhimasho lasoo qaaday wakti hameen ah oo mugdiga ah weeye ciidankuna meelahaasoo kale kama soo qaadaan dhaawac ma jira marka sarkaal ka tirsan al-shabaab oo la dilay may ma jiro waa ku jiraa nin amiir ah ayaa ku jira oo ragga ugu waaweyn ka mid ah laakiin wax la qabtay ilaa hadda ma jiraan sidooda kale ayay shabaabka ugu soo galaan oo waa lasoo qabtaa mar walba waa lasoo qabtaa niman madaxana waa lasoo qabtaa kuwa caadiyana waa lasoo qabtaa qaarna waa isi soo dhiibaan marka saas ayay ku socdaan haddeer dad ilaa haddana dad fara badan ayaa issoo dhiibay oo laga hayaa ilaa hadda shabaabkuna ilaa hadda maaragtay awood saasa oo ay wax ku fuliyaan male aada iyo aad ayay daciif u yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna waa ka awood badan ma jirtaa cid ciidanka soomaaliyeed ka caawisay howlgalkan waa jirtaa ciidanka laga caawiyaa waa jiraan dad dad khubara ayaa nala jooga oo noo tababara ciidanka noo tababara laakiin ayagu howlgalka kama qayb galaan waxaa fuliyaa waa ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo keliya dalka dhanna tababarayaal waa joogaan adduunka dhanna sidaas waa maaragtay waa dadka waa laisku tababaraa dadka maadaama howlgalka intaas leeg aad qaadeen oo ay ciidanka soomaaliyeed qaadeen tallaabadani maxay uga dhigan tahay ciidanka soomaaliyeed tallaabada ciidanka xoogga dalka waxay uga dhigantay tallaabo muhiim ayaa annaga noo tahay waxaa ka cad ka cad meeshaas in ciidanku awood u leeyahay meel walba inuu ku duulo asagoo marka isku kalsoo keligiisna dagaal qada meesha rabana cadow ugu tegi kara ahmiyad gaar loo leedahay waxaan marka ummadda soomaaliyeed ugu bogaadinaynaa in ay leeyihiin ciidan noocaas oo kale ah oo keligiis samtami kara marka intaas waxa weeye maaragtay horumar aan gaarnay weeye hadda waa tahay inta badan waxaa lagu celceliyaa in ciidamada soomaaliyeed ay u baahan yihiin tababar dheeraada iyo dib u dhis maxay kula tahay waxa ugu weyn ee hortaagan ciidanka soomaaliyeed in tababar ku filan ay helaan wax hortaagan ma jiraan ciidanku hadda tababarkooda waa socdaa dalalka dalalka sheegan waana lagu soo tababaraa dalka gudihiisana waa lagu tababaraa marka wax hortaagan hortaagan ma jiraan programka ciidanka iyo tababarkiisa iyo wixiisoo dhan waa socdaan ciidanka si caadi ayay u socdaa dalalka sheegan gacan baa nalaka siiya annaguna tababaryaal ciidanka xoogga dalka soo ka tirsan kuwo cusub oo lasoo tababarana waa leenahay tababaradana dugsiyada intooda badan way ka socdaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedna wuxuu ka siman yahay dugsiyana waa leeyahay ilaa hadda waxna waa lagu tababaraa horumarkiisuna aad iyo aad ayuu u socdaa dhegaystayaaalkaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi maxamed cumar oo uga rameeyey wariyaha iyaga xuseen barre aadan haddaba weerarkan ayaa daba socday mid sabtidii lasoo dhaafay maraykanku uu ku fuliyey deegaanka raaso ee gobolka hiiraan kaasoo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku ay sheegtay inay ku disho boqol iyo konton ka mid a maleeshiyada al-shabaab haddaba ku lug lahaanshiyaha maraykanka ee howlgalkan maxay kusoo kordhinaysaa dagaalkii lagula jiray al-shabaab wariyaheenna maxamed cabdi xasan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo siyaasadda soomaaliya
lama odran karo wax cusub runtii maraykanku in muddo aba aad buu u danaynayay in soomaaliya argagixisada lagala diriro sidaad og tahayna soomaalida iyo dawladdeeda iyo dadka u taageero o dhan waxay ku salaysan tahay siyaasadiisu in marka hore laga meel la dhigo arrinta argagixisadaha marka taas arrin cusub ma aha waxaad se moodaa inuu kordhinayo taatikada ama hababka kala duwan oo uu ula dirirayo oo ama ha noqoto xag military ama ha noqoto xag taageero uu siinayo awoodaha gobolka ka jira sida amisom iyo igad iyo african union marka arrin cuseyb laguma sheegi karo waa un arrin aad moodo inuu hadba taatikadiisa ama wax ka bedelayo ama si uun ula tacaalayo argagixisada laakiin waa siyaasad ka go-an weeye arrintaas waan gartay horey maraykanku gantaallo ugu tuuri jiray meelo al-shabaab kaga sugan yahay soomaaliya hase yeeshee markaad eegto toddobaadadii dhowaa ee lasoo dhaafay in laba meelood meel ku taalla gobolka hiiraan waa bartamaha soomaaliya iyo meel ku taalla gobolka shabeellada hoose oo koonfurta soomaaliya xilligaa isu dhow markaad eegto wax dadku ay kala soo dhex bixi karaan miyaa jira oo ah in hawshii lagu haleynayay amisom aad mooddo inuu maraykanku isagu doonaya inuu gacantiisa ku qabto maya maya ma uma dhowaa waxaas shaqo kuma laha maraykanku wuxuu hadda ka horna wuu sheegay wuu isticmaalayaa wax allaaliya wuxuu uu leeyahay saanad military wuu u isticmaalayaa inuu la diriro argagixisada taas waa arrin siyaasadeed oo ka go-an weeye inuu si kastaba ula tacaalo meeshay rabaan ha joogaan dalkay rabaan ha joogaan wax soomaali ku gooniyana maaha marka taas waxba lagama akrisan karo waxaa muhiima laakiin in dowladda maraykankuna ay aadna uga fakerto laakiin aad mooddo inaanay weli xaga dhigan in arrinta argagixiso la dirirka soomaaliya salkeedu waa un siyaasad in lagu xaliyo oo ciidan soomaaliyeed oo la dhiso lagu xaliyo maahee waxaad moodaa inaanay weli go-aanka ah gaarin war waxaan inagu armaynaan faraha la gelina aynu isku daynaa inaan soomaaliya u istaajino military iyo qaran inaanu dhisno saasaana lagula tacaali karaa marka u malayn mayo ayaga taatikadooda inay wax iska bedeshay waan gartay faafahinta su-aashaas waan ku weydiin doonaa hase yeeshee weerarkii ka dhacay awdheegle gobolka shabeellada hoose waxaa la yidhi waxaa fuliyey ciidamo soomaaliya oo taageero ka helaya maraykanka gaar ahaan dhinaca hawada ama cirka marka tallaabadani mid cusub ma tahay oo laga yaabo in maraykanku uu raaco xilliyada soo socda anigu sidaa qiyaasiyo maraykanku ciidan dhul oo qaab u dirira inuu askar waxa ay dhahaan boots on the ground ama askar joogto ah oo hadba inta meel ku duusha argagixisada la dirirta inay wax joogto ah noqonayso u malayn maya laakiin mar kasta waxay ballan qaadeen meeshay joogaan inay la diraan hab allaaliya habkay kula diriri karaanna ay kula diriraan ama markab gantaala ka soo duuraan ama dayuurad iswadda ha aado ama ciidan khaas ahoo ciidamadan gaarka ah hadda noocaas sheegaysa oo kale ha noqoto waxaasoo dhami waxay ka mid yihiin taatikada ay kula dirirayaan laakiin waxaa muhiima in dadku fahmo in counter terrorism ama waxaan la yidhahdo argagixiso la dirirka aanay ahayn wax military taati keliya lagu hallin kara ee wejiyo badan u baahan in laga fiiriyo waan gartay waa isla su-aashaasaan kulahaa waan ku weydiin doonaa ee ku saabsan sida siyaasiyiinta soomaalidu ay maraykanka u tusi karaan in howlahan oo dhan ay soo gaaban lahaayeen haddii soomaaliya hanaanka lagula dhaqmeeya hanaanka argixistirka inta la bedelo hanaan siyaasadeed oo iskaashi soomaaliya iyo maraykanka dhex mara ama soomaaliya iyo dowladaha reer galbeedka dhex mara in la helo maxaa hortaagan in siyaasiyiinta soomaalida ay ku guulaystaan tallaabadaas waxaa hortaagan siyaasiyiinta soomaalida oo aan u soo jeedinbaba inay dalka inta ciidan u dhisaan gacanta ku qabtaan iyagu ay dowlad rasmiya noqdaan waxaad moodaa inay ku mashquulsan yihiin labada kun iyo lix iyo toban iyo doorasho iyo nin waliba see usoo noqotaa iyo oo aad moodo inay ku faraxsan yihiin meeshooda in uganda ku waardiyeyso maahe niman hadday ahaan lahaayeen awood dawli ah iyo inay qaran noqdaan oo ciidan loo dhan yahay dhisaano maba la joogeenba waxay weli ku dirisan yihin isku haysaan four pointy five iyo anaa soo noqonayo iyo anaa xagga igu xukunayo marka waxaad moodaa in munaaqishadaas aanayba gaarinbaba dowlad soomaalidu
kaasi waxa uu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo siyaasadda soomaaliya khadka telefoonka ayuuna ugu warramayay maxamed cabdi xasan sandheere habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ayaad dhegaysanaysaan ciddii ay seegaan wararka ka baxaya idaacadda waxa ay dib uga daalacan karaan websaytekeena v o a somaali dot com warbaahinta dalka sweden ayaa beryahan hadalhaysay sheeko ay dhakhtar iyo kalkaaliyo swedish ah ay si kala gooni gooni ah uga qoreen ugu qoreen websaydyo ay cunsuriyiintu leeyihiin oo ay kaga hadleen soomaalida midkood waxa uu qortay in soomaalidu ay yihiin dembiilayaal qaad cuna halka midka kalena uu ku tilmaamay soomaalida dad fahamkooda u aada u hooseeyo arrinkaasi ayay soomaalida ku nool dalka sweden si weyn uga xumaadeen wariyahayaga caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka sweden waxa ay kula xiriirtay cabdulqaadir maxamuud walaayo oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee ku dhaqan dalka sweden caasha warkan waa jiraa waa soomaalida waxbaa laga sheegay soomaalida niman dhaqaatiid dhaqaatiiro ah oo maxaa ahayd ama shaqaalaha caafimaadka oo laba doctor iyo nin psychologista iyo laba nurse ay yani yidhahdeen soomaalida waa dad maxaa ahayd naafa ah waxay ismaan kanodila handcap oo runtii maxaa qofka maarata yani meel ama in le qof maxaa ahayto wax u dhiman qof berber ah oo maarata yani soomaalida wax ay ku tilmaamaan marat marka saas ayay u tilmaameen runtii marka taasna waxaa loo nisbeyn karaa yani dadka qaarkood halkan ama dadka cadaanka ah ama dadka anaga aan la noolnahay ayaa maxaa ahayto dad fiican iyo dad xun ku jiraan dad waxaa ku jira dadka jiirnaca dad waxaa ku jira dad cunsuriyiin ah oo maxaan ku sheegaa midabka yani necab dad waxaa ku jira maxaan ku sheegaa diimaha dadka ku faquuqa marka soomaalida halkan timid yani arrimahaas oo dhan ayaa mataqaanaa yani oo isbiirsaday ayaa dadka qaarkood oo dadka dawadanka soo galay nacab ama u arkaba xataa in dhaqaalahooda si bilaash dadkaas ay ku qaataan iyo ayaa magacyo doora u kala bixbixiya runtii laakiin arrinkan waxaa moodaa in inuu yahay yani wax marka shaqada oo oo maxaa daktarnimada ama shaqada personal sanitary waxa la yidhahdo ama shaqaalaha caafimaadka maxaa ta wax anshixooda ka fog waaya runtii midda kaleeto imaatinka dalkana yani waxaa lagu yimid waa un si sharciya runtii iyo aqoonsi in qaxootiga la aqoonsado eeda oo la raacayo international conventions oo nineteen fifty one kii in qaxootiga caalamka lagu soo dhaweeyey ay ahayd runtii marka laakiin dadkii waxa loo imaanayo martida loo ahaa dad fiican iyo dad xunba waa isugu jiraan marka waxaa gurubkan kule ay noqon doonaan maxaan ku ama ay kamid yihiin un dadka xunkaa oo maxaan ku sheegaa u ark yani dadka yani wadanka martida ku ah ama ama qaxootida ku ah oo soomaalida ay kamid tahay u arkay inay yihiin dad naafa ah ama ama dhib qaba marka waa oraah loo nisbeyn karo inay tahay cunsuriyad shaqaalahaasi caafimaadka iyagu madraasad bay sameeyeen ma ra'yi iyaga sida ay la tahay bay wax u qoreen oo baaritaan ay iskood u sameeyeen ba maxay u cuskadeen baaritaankan ay sameeyeen aniga hadda baaritaan iyo statistics ama data ay ururiyeen oo hadda wax yani meel saarayaan kolley ma jirto laakiin haddana kolley wa wa waxaa le dariska waa ilaalaan lagu dirsanin maarata kolley waxaan u malaynayaa uun dad meelahaaseeto yani ninka ninkan professionka ah professionalitiga eh, dha- dhakhtarka ah wuxuu la kulmi karaa nin kaleto iska leimaana oo habeenkii meel kura mataqaana caweyn karaa runtii qof kaleto oo aan ku shaqeyn marka meesha waxaa laga yaabaa inay ka dhashaan doodo oo iyo hadallo iyo marka marka marka doodahaaseto oo oo oo oo oo oo annaga aan fadhi kudiro u naqaan laakiin ayaga mataqaana wax kale kule ay u yaqaaniin ayaa waxaa uga soo dhex baxday in dad badan ay qabi karaan yani fikirka noocaasa marka taasay ku ku ku ku ku saleeyeen because marka eh, hadda waxaa hadda hadda waxaa la hadal hayaa oo oo oo hada- oo dadka oo dhan mujtamac ay wada wada hadal hayaan oo yurub oo dhan laga wada hadal hayaa yani dadka wadanka soo galay oo ka yimid maxaan ku sheegaa dhulkan dagaalada ay ka socdaan oo kuwii ugu horreeyey racyi ugu horreeya oo ahaa soomaaliya inay ka yimaadeen eh, ya, marka dhulkan afghanistan iyo ciraaq iyo syria iyo waxaas marka waxaa marka soo baxay halkan lagu soo qulqulay marka dareen waxaa soo baxay oo yurubta galay waa da- dalkiina waa dad badanaa soo galay maarata marka siyaabo yani fasiraad kala gedisan ayaa lasiiya qof soo dhaweeyo oo oo eurobiana iyo qofka cagajida iyo qof maxaan ku sheegaa eh, caaytama iyo qof dagaala hadda xataa meelooyinka qaarkood dadka oo habeenku is ururiyaan oo xataa ma socdaan runtii marka marka ma marka jiraan marka waxaad leedahay aas aas aasaas ma jiraan saan saan qiyaasaya koley ah waxaad markaa iga warantaa ka sokow in hadallada een, ka dhanka ah soomaalida ee ama la leeyahay een, soomaalida waa dad kala dhiman oo maskaxa ahaan aan fid ahayn marka la leeyahay in lagu qoro website mooyaane ma jiraan een, wax ficilo ah oo dhacay oo arintaa la xiriira hadan ay joogtaa runtii soomaali qaar ka falcelisana way jiraan oo jawaabo qoray oo maarata yani eh, eh, maxaa ahayd oo ku tilmaamay wax laga naxo inay yihiin yani dad ka shaqeeya shaqaalaha caafimaadka in ay hadallo noocaas oo cunsurinimo ay ku hadlaan waa jiraan laakiin wax kaleeto oo maaragtay eh, kasii dharan ma jirto midda kaleeto waxaan rabaa inaan kusii sheego dadka laftooda xataa waxay wax qabsan karaan Eh, waana soomaalida dhan oo dibadaha usoo qaxda waa ka siman tahay ma laha union ama ama ama eh, organization ama ama ama community organization oo isu keena oo mideeya oo qadiyadahooda ka hadla dadka kaleto inaga nala midka ah waxay leeyihiin ururay leeyihiin ururadaas hata ayaa danahooda difaaca mar mar ma- meeshaan oo kaleeta haddii urur strong ah oo oo- oo soomaaliya oo very strong maxaa ahayd organization oo jiri lahaa soomaalida waxaa u suurtoobi lahayd xataa in ay suugareeyaan dhakhaatiirtaaseeto iyagoo isticmaalaya looyaro si maxaata arrinkaaseeto ma uusan mar dambe u dhicin laakiin eh, soomaalida maba ku heshiinayso xataa inay urur samayso
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamuud wilaaye oo ka mid ah soomaalida aqoon-yahanada ee ku dhaqan dalka sweden khadka telefoonka caashe ibraahim aadan ayuuna ugu warramayay
weli halka aad nagala socotaana ha waa v o a gobolka shabeellaha dhexe bilihii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgalla ay iska kaashanayeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka howlgalladaas ayaa maleeshiyaadka al-shabaab lagaga xoreeyey tuulooyinka iyo dhulka ku yaala dhinaca bari ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalkii ugu dambeeyey ayaa saaka ka dhacay tuulada miir tuugo halkaas oo ay sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen ay ku dileen shan ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab sideed kalena ay ku dhaawaceen waryaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba guud ahaan howlgallada shabeellaha dhexe ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha dhexe abuukar xasan cali maqnay howlgallo aada yani u ballaaran ayaa ka dhacay oo ka socda baryahan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinkiisa eh, sida hadda tuulooyinka aada sheegtay Eh, sida badanna inta badan waa laga xoreeyey hadda wixii shabaab ahaa laga soo bilaabo warsheekh ilaa laga gaaro eh, ceelbaraf laga gaaro iyo dhulkaas oo dhan hadda shabaab waa laga xoreeyey gobolka hadda degmooyinkiisa waxay ku hareen eh, dhinaca bari waxay ku hareen oo keliya eh, eh, aadaya baa lay ku hareen marka dadna waa laga soo qabtay waa un la xereeyo ciidamada ayaa gacanta ku hayo laakiin howlgalladaas way jiraan oo inta badanna waa lagu guuleystay hadda waxay ku harsan yihiin shabaab oo keliya gobolka marka la fiiriyo degmada oo la yidhaahdo aadayabaal iyo dhinacan quraxsin oo deegaano badan oo sida gamboole iyo jilyaale oo iyagana ay aada ugu badan yihiin oo wixii bari ka yimid halkaasay ku urureen deegaanadaa yani gobolka quraxsintiisa ay hadda isu hareen dhulka dhinacan bari sida badan waa laga xoreeyey waa waa gartay marka een, een, howlgalkan ugu dambeeyey maxaad ka maqasheen oo eh, deegaanka ka dhacay miirtuugo Eh, digirtu kan hawlkan oo ciidamada ay mid kalena waa jira oo duqayna oo ka dhacay meel layidhaha rase ka dhacay oo deegaanada eh, dhinacaas yani galbeedka ah waa jira oo ayagana wax badan shabaabka loogu laayay oo miidiyaha idaacadaha aad ka maqasheen oo qaarkiin ba xataa yani ay websaaytya lasoo gudbiyey laakiin deegaankan digirtu hadda maalmo hore ayaa la xoreeyey meelo yaryar waxay ku jireen ayaa hadda lasii ugaarsanaa maogay hadda dagaalkaas digirtuga iyo dhulkaas baraf iyo caadle iyo mar hore ayaa shabaab laga bixiyey oo hadda yani maba joogaanba yani sa ayaa la dhihi karaa laakiin meelo ay ku dhudhuumanayaan ayaa jirta oo ayagana weli lagu sii raad joogaa oo dadkii deegaanka iyo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed ayaa iskaashanaya oo meel alla meeshay joogaanba yani eh, kusii farmuuqayo oo marka wadalkaas waa socdaa laakiin badankiisa waa dhammaaday meelahaas yareer oo keliya laga bixinaya hadda markaad fiiriso meelaha shabaabku ay ku harsan yihiin ma koox sida jabhaddii u socoto oo meelaha gurguuraya mise ciidamo xoog badan oo meelo degan baa jiro oo xeryo tababarya ku leh wallahi horta dhulkaan hadda yani eh, tuulooyinkan aad sheegtay oo hadda miir taqwa iyo ceel baraf iyo caadley iyo dhulkaas hadda yani meelihii ay ku xooganaayeen oo dhanba waa laga saaray oo hadda la- laba usbuuc ka hor ayaa laga xoreeyey hadda wax ka jooga ma laha laakiin waxay dhigtaan jidgooyooyin oo meelaha hawdka ah ayaa waxaa laga yaabaa inay baabuurta marayso yani oo baabuurta amniga iyo wixii kaloo maamulka oo maraya inay ay u galaan meelaha hawdka ah waxyaabahaas yarna waa kuwa lagu raad joogo oo hadda lasii sifraynayo laakiin meel hadda ay joogaan oo rasmi ah oo deegaanadan yani gobolka barigiisa ah oo aan ka ahayn aaday raal ma jirto oo ay rasmi u joogaan marka waxyaaba jidgooyo samaynaya mogay badanaa waa soo gudbeen oo dhankaas iyo galbeedkay usoo gudbeen oo aan kuu sheegayo marka ciidan hadda ballaaran oo la ogyahay oo goobo jooga ma jiraba hadda dhinacan bari iyo deegaanada hadda aan sheegayno waa waa gartay marka xaaladda meelaha shabaabku haysan jiray hadda laakiin dagaalada iyo howlgallada aad ka samayseen ee aad ka saarteen sidaad sheegayso eh, xaaladda eh, nolosha dadka ku noolay siday tahay M- xaaladda bani aadamnimo waa sidee wallahi sida aad ogtihiinba yani shabaab yani deegaanada ay joogaan oo dhanba yani dadka dhiba yani dhibaato badan ay u geysteen dadka cunaqabateyn badan ay kusoo rogeen oo haba yaraatee wax dhaqaale iyo wax caafimaad iyo xaggii horumarka oo dhan ayay kala dagaalameen Eh, arrintaasi waa arrin caam oo loogyahay oo meel kastoo ay shabaab joogaanba eh, dadku yani dawafo aad ayaa haysta oo wixii gargaar geli lahay wixii samafal geli lahaa oo dhanba waa joojiyaan ayaga sidoo kale dadka waxyaabihii yaro ay haystaan ayagaba zakawaad iyo waxyaabo macnaha dhaqaale oo ay saaraan yani aad ayay dadka u dayacan yihiin oo gargaar degdegna waa u baahan yihiin in loo geliya oo waa waana hay-adahana waa u qaylo dhaamin anaga sidoo kale caafimaadka ma jiro waxbarashana kama jirto dadku aad ay u duruufaysan yihiin ayagoo markaas yani eh, meelo badan xataa ay roob yaraan iyo wax iska jiraan iyo jilaalkii uu ku kacay Eh, dhibkaasi aad uu u jiraa oo waa dhibaato jirta oo iska caama meelaha shabaab ay ka kacaan ugu dambeyntii waxaa jiray shir la filayay in maamulka shabeellaha dhexe iyo hiiraan loogu ah, uga furmo magaalada ah, jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe Eh, shirkaa isaga xaguu ku dambeeyey wallahi shirkaasi yani horta waa tii madaxweynaha u furay shirkaasi gobolka laga furay ee gaar ahaan ee degmada jowhar oo xarunta u ah gobolka shabeellaha dhexe shirkaasi yani beelo badan ayaa cabasho ka muujiyey cabashooyinkiina way jiraan oo waa taagan yihiin hadda si ofishaal oo rasmihana looma xalilin dogoshii way taalaa laakiin dadkii xataa qaar baa jooga hadda shirkii oo xaraysan meeshii shirki uu ka socday laakiin yani hadda si buuxda in beelihii tabanaya loo qanciyey oo eh, markaas yani laga dooday arrimihii oo dib loo furay ma dhicin waase rajaynaynaa in marka madaxda qaranka iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha inay howlahaasi waa ku howlan tahay waxaana rajaynayaa in hawshaasi ay iska soo dhammaato oo dadkii un wixii wax tabanaya in la qanciyo si markaa yani shirkii u qabsoomo laakiin hadda wax hadda yani si oo ofishaala u bilowday oo rasmi oo laga wada heshiiyey oo dadka lagu qanciyay ma jiraan laakiin waa sugaynaa in wasaaradda ay arrintaasi wax ka qabato waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa abuukar xasan cali maqane ee guddoomiye ku-xigeenka maamulka shabeellaha dhexe oo uu rameeyey wariyahayaga maxamed colaad xasan waa tahay haatanna codkii shariif cabdalla iyo heeskii ayaan dhalad
ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro ima ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro ima ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir cabina maarku wacaya ifkana waxaan u soo baxay aroosamaad u furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keena maani sida ay raagilban u ololeyaayo sida ubadan dhalayban kugu urfayoobo sida ololashidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano waa hagaag dhegeystayaal halmaan hadal kuma jirtee zahara magacay ku sheegtay maahi waa sala derbi iyo heesta ayaan dhalabe damac
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda ayaan soo gaarnay goordhow waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada ee caawo kaleo khamiisa aad dhegaysan jirteen balse waxaasoo dhamme waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashiinno haweenayda mucaaradka muddada fog ahayd ee dalka myanmar asunsiki ayaa maanta taageerayaasheeda ka hirg ka raaligelisay inaysan noqonin madaxweynaha xiga ee dalkaasi oo la filayay in ay noqoto balse uu noqday qof ay iyada aada isugu dhow yihiin warqad ay qortay oo lagu daabacay baraha xiriirka bulshada ka hor inta uusan baarlamaanka dalkaasi dooran hogaamiyaha cusub ee dalkaasi ayaa asunsiki waxa ay dadka iyada aadka u taageeraya uga cudur daartay inaysan fulinin rabitaankoodii waxayna intaasi ku dartay inay la joogi doonto iyada oo dadka ka codsatay inay sii wadaan taageerada ay u hayaan si loo gaaro hadafka dhinaca nabadda booliska dalka jarmalka ayaa maanta sheegay dokumentiyo la soo xaday in ay ku jiraan xogta shakhsiya tiradoodu dhanta labiyo labaatan kun oo ka tirsan xubnaha maleeshiyaadka ajnabiga ah ee kooxda i s waxaana gacanta ku haya mas-uuliyiinta dalka jarmalka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka jarmalka thomas de maizeri ayaa sheegay in dokumentigaasi uu ka caawin karayo dhinaca la socodka iyo dacwo kusoo oogidda xubnaha kooxdaasi daacish bishii febraayo shiinaha ayaa xoogaa hoosu dhaca oo dhinaca dhaqaalaha iibgeyntiisii dunida ay ku timid labaatan boqolkiiba waxaana taasi ay abuurtay walwalka ah in dalkaasi uu ku sii dhaco saameynta dhinaca dhaqaalaha intii hore loo saadaalinayay wax ka badan dhaqaalayahanada waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen inay ka walwalsan yihiin sidoo kale in shiinaha uu hoos uga sii dhaco qorshihiisii dibu habeynta iyadoo wakhti badanna la gelinayo wakhtigan baahida degdega ee muuqatee loo baahan yahay in shaqooyinka lagu sii haya halkooda oo aysan lumin iyo in waddankaasi uu lahaado hannaan siyaasadeed oo deggan kuuriyada waqooyi ayaa u rida dhinaca badda laba gantaal oo nuucoodu yahay balastic missiles oo ah kuwa ridada gaaban si ay uga jawaabto dhoolatuska militari ee ay sii wadaan kuuriyada koonfureed iyo maraykanka wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay gantaaladaas inay aroortii hore ee maanta laga soo riday waqooyiga gobolka hawangae waxaanay tilmaamtay inay shan boqol oo kilomitir ay socdeen gantaaladaasi kadibna ay ku dhaceen biyaha dhinaca xeebta bari ee dalkaasi kuuriyada waqooyi mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a waddamada uu ku badan yahay cudurka duumada ee afrika wax cusub kama aha in dumarka uurka leh uu ku dhaco xanuunka ay sido kaneecadu duumada ayaa halis gelisa nolosha caruurta dhallaanka ah laakiin istaraatiijiyad cusub ayaa yaboo haysa rajo ah in hooyooyinku ay dhalaan caruur ka caafimaad qabta cudurkaasi wariyaha v o e da jessica berner ayaa warbixin noo soo dirtay hase ahaatee waxay noo soo koobaya wariyahayaga axmed cali sheekh halista ay haweenka uur kale ugu jiraan inay qaadaan cudurka duumada ayaa ah mid aad u sarraysa dalalka afrika ee soo koraya cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in lixdan boqolkiiba haweenka ka qayb gala daraasad la sameeyey lagu arkay cadeymo muujinaya darisku noolayaasha cudurkan cudurka kaneecada ayaa mas-uul ka ah dhimashada in ka badan boqol kun oo ah carruurta ku dhasha dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya sannad kasta cudurkan ayaa waxa uu sidoo kale sababi karaa in carruurtu ay dhashaan xilli ka horreeya wakhtigii loogu talagalay ama ay ku dhashaan miisaan aad u yar labadan arrin oo ka dhigaya inay khatar u galaan inay dhintaan marka ay dhashaan sidaas darteed haweenka ku nool dalalka cudurka duumadu aadka ugu badan yahay ee afrika ayaa lagu booriyaa inay isku daboolaan shabaqa kaneecada marka ay seexanayaan sidoo kale haween badan ayaa waxa ay helaan dawooyinka qiimahoodu aadka u jaban yahay ee la isku daro ee loo yaqaan sulfadogsiin beeromehtumiin oo ururka caafimaadka adduunka w h o uu ku taliyo in la qaato si looga hortago cudurkan dawooyinkan ayaa mar ahaa kuwa ugu caansan ee cudurka duumada lagu daweeyo hase yeeshee darisku noolayaasha cudurkan ayaa waxa ay noqdeen kuwo iska caabiya dawooyinkan sida uu ku waramayo grand dorsi oo ah khabiir ku takhasusay cudurrada la isqaadsiiyo oo ka tirsan jaamacadda university of california ee magaalada san francisco ee dalka maraykanka
toban sano ka hor ayaan joojinay inaan daawadan wax ku daaweyno sababo la xidhiira iska caabinta cudurka si kastaba ahaatee waxaan weli u isticmaalaynaa inaan haweenka uur kale uga hortagno inay qaadaan cudurka duumada sidaase darteed ujeeddada aan u samaynay daraasadda ayaa waxay ahayd in daawooyinka iminka lagu taliyo inay qaataan haweenka uur kale laga yaabo inaysan shaqaynayn sidaas darteed cilmibaarayaasha ayaa tijaabinaya nooc cusub oo dawo ah laguna magacaabo dayahaadaro ah tuhmisiin beebur uh kuweyn daraasad lagu daabacay wargeeska caafimaadka ee new england journal of medicine ayaa doorsey iyo saaxiibadiisu waxa ay ku warrameen in dawadani aad u yaraysay halista cudurka maleeriyada ee saddex boqol oo haween reer yugandha ah kuwaasi oo aan qabin cudurka markii tijaabada lagu sameeyey
halista ah in cudurka la qaado xilliga uurka ayaa waxay hoos u dhacday boqolkiiba toddoba iyo toban islamarkaasna haddii daawada aan siinay keliya hal mar bishii halista waxay hoos u dhacday boqolkiiba shan sidaas daraaddeed halista ah in cudurka duumada la qaado xilliga uurka waxay hoos uga dhacday boqolkiiba toddoba iyo toban guud ahaan halka markii horeeto ay ka ahayd boqolkiiba afartan marka si kale loo dhigo waxaa jira hoos u dhac weyn oo ah in cudurka ay qaadaan haweenka uurka leh ee la siiyo dawadan cusub kuwaasi oo hela heerka daryeel ee loo baahan yahay doorsi ayaa taasi aad u dhiirigelisay
waxaan u malaynayaa tani waa arrin xiise leh haddii sidaa ay u muuqato ay u dhacdo tani waxa ay hoggaamin kartaa in isbeddel lagu sameeyo hannaankii hore islamarkaasina ay hormariso haweenka hase yeeshee waxaa jira dhaliil ay leedahay dawadan cusub waana ayada oo qaali ah islamarkaana haweenku ay u baahan yihiin in ay qaataan in ka badan dawadii hore ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa codsaday daraasad tan ka ballaaran oo lagu sameeyo waxtarka dawadan cusub ka hor inta aysan ku talin in loo adeegsado inay ka hortagto cudurka duumada ee haweenka uurka leh aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo noo soo koobayey warbixinta ay noo soo dirtay jessica berman
habeen wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da dalka kenya kooxaha mintidiinta ah sida al-shabaab oo kale iyo ururka isis ee ka taliya qeybo ka mid a suuriya iyo ciraaq ayaa sii wada duufsiga dhallinyarada muslimiinta ah si haddaba taasi loola dagaalamo ayaa urur maxalli ah oo kenya ka dhisan waxa uu bilaabay mashruuc dhallinyarada looga wacyigelinayo xagjirnimada kaasoo lagu tababarayo imaamyada si ay iyagu in badan qulubta dhallinyarada sunniga xag jirka aanan ahayn ugu soo weeciyaan wariyaha v o e da lini ruvaga ayaa warbixintan noo soo dirtay nagana soo dirtay deegaanka banwani ee duleedka magaalada nairobi waa kanse cumar xasan oo soo jeedinaya
jihaad sida aad ku maqasheen kilibkan macnaheedu ma aha oo keliya dagaal ranadher awla waxa uu soo kaxeeyey laba wiil oo dhallinyaro ah oo xag jira kulanka maantana waxa uu ku saabsan yahay sheekooyin ka hortaga awla waa maareeyaha barnaamijka breve ama geesi waa barnaamij gaaban oo loogu talagalay aamusiinta ka dhanka ah xagjirnimada rabshadaha wata kulanka maanta waxaa ka qaybgalaya laba qof oo rabitaankooda kaga qayb qaadanaya qaybaha barnaamijka oo ah sheeko ka dhan ah xagjirnimada barnaamijkan waxaa la socda laba kun oo dhallinyaro ah kuwaasoo ah kuwo isku dayaya in ay ka hortagaan fariimaha dadka faafiya xagjirnimada barnaamijku waa mid soconaya muddo afar bilood ah dhallinyarada xagjirka noqday ee ku biiray kooxaha maleeshiyaadka ee sida al-shabaab ayaa waxaa barnaamijka la siinayaa muddo u dhaxaysa lix bilood ilaa iyo saddex sannadood sannadkii labadii kun iyo saddexdii warbixin qaramada midoobay ay soo saartay ayaa waxay la xidhiidhay mid ka mid ah mas-uuliyiinta masaajidka riyaadha ee magaalada pumwani oo dhaqangelinayay argagixisanimada aisadiin cumar waxa uu masaajidka ku sugnaa muddo shan sannadoodah waxa uu barnaamijka breve u tababaray sida loo ogaado islamarkaana looga hortagi karo xajirka mabaadi'dooda ku fidin raba bulshadiisa dhexdeeda kitambo huyu mtu ama huyu kijana akuje akubali yale ambayo- ka hor inta aanay dhallinyaradani oggolaanin in laga saaro xagjirnimada waxay qaadanaysaa wakhti sidaas daraaddeed waa inaad kolba tallaabo qaaddaa markaas waxaa jira kuwo si qoto dheer xagjir u noqday kuwaas in dib loo beddelo waa wax adag laakiin ma hadda alle aakhirkii waan maaraynay
cabdul amwaangi waa mid ka mid ah dhallinyarada ka qayb qaadatay wacdigeliyada masaajidyada kale ee wacdigeliyayaasha xagjirka ahi ay ugu baaqaan dadka inay naftooda u soocaan jihaadka waxa uu ka goostay fikirada noocaas oo kale ah kadib markii uu qaatay barnaamijka breve we were able to be told about the issue of the, the narratives. At least after there, Alhamdulillah, what I can say, like for myself, waxaan awoodnay in naloo sheego arrimo ku saabsan sheekooyinka kadib markaas ugu yaraan waxa aan dhihi karaa naftayda iyo dhallinyarada kaleba xitaa haddii aad ii sheegto wax qur-aanku leeyahay anigu waan aqbalayaa laakiin waxba ma samayn doono sida wax fulinta oo kale ka hor inta aanan ku noqonin qur'aanka oo aanan soo xaqiijinin iskay ama aanan meel kale oo xadiiska ah ama meelaha aad soo xigatay soo xaqiijinin barnaamijka xagjirnimo ka saaridda ma aha mid cusub sacuudi carabiya waxa ay waday tan iyo sannadkii labadii kun iyo afartii nigeria iyo muritaaniya labaduba way leeyihiin barnaamijkaas balse dood badan ayaa ka jirta in ay sideedii ugu shaqeeyeen iyo in kale barnaamijkaas ayaa ah mid ku salaysan astaamaha xagjirnimada ka sokow waxa sababa xagjirnimada su-aashuse waxa ay tahay maxaa sababa in ay dadku xagjir noqdaan
warbixintii wariyaha v o eda lini ruvaga ay ka soo udurtay deegaanka banwani ee duleedka magaalada nairobi oo uu soo jeedinayay cumar xasan ayay taasi ahayd aad baad mahadsantahay zahra haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya axmed xasan colaade guddowaan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda ee maanta waxaan ku eegeynaa magaalada muqdisho waxaa weli ka sii socda qaraxyada oo dhowaanna maamulka gobolka banaadir lagu wareejiyey dhinaca amniga si ay wax uga qabtaan haddaba qaraxyadaasi ka sii socda magaalada muqdisho ee ku aadan dhinaca amniga xaggee wax iska qabala ay yihiin xubinta doodda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya xuseen car oo hore uga tirsanaa baarlamaankii dowladdii kumeel gaarkaheed ee soomaaliya haatana ka mida siyaasiyiinta muqdisho iyo maxamuud giidde hilowle oo isagana isla xildhibaan hore ahaa oo ka tirsanaa baarlamankii kumeel gaarka labaduba xubinta doodda ayay ka qaybgeli doonaan waxaana su-aashii hore aan siiyey xuseen caraale caddaan colaad waa mahadsan tahay qaraxyadu waa soconayaan waa socdaan walay horu socdeen gobolka banaadirna maamulka lagu wareejiyey waa wakti gaaban waa maalmo ka horay aheeday waktiga la sheegay marka waxaan u malaynayaa inaan hadda dhaliil iyo hordhac inaan laga hordhicin dhaliilna aan la gaarin waxaan rajaynaynaa in maaragtay arrintaasu gobolka hawshiisu ou gudo doono gobolka jawmaahane gobolka iyo dowladda dhaxaba waxaa laga rabaa amniga iyagoo is- wada kaashanaya wada maaragtay sheer wadaagaya iyo ummadda soomaaliyeed weliba kaas ahaan dadka gobolka banaadir degan oo gobolka banaadir iska leh waxaa laga rabaa inay gobolka banaadir nabadeeyaan cidda arqaladay haysana inay gacanbira ku qabtaan ayaan ka sugaynaa ilahay idankiis waxaana rajaynaynaa inaan weli hadda dhaliil maadaama ay maalmo yihiin marka waxaa leedahay weli waa cusub yihiin oo Ah, weli- wax lagu dhaliilay lama gaari weli waa cusub yihiin oo dhaliil hadda ilaa hadda hadda waqti hadda la dhaliili karo lama gaari sababtoo ah waxaad og tahay meeshaan labaatan iyo shan sano ayay magaalada muqdisho meel baa halagaleena oo cadow oo maaragtay dembiilo kastoo caalamiyu soo galo halkaanay aheeday maadaama ay ukumo badan yaaliin xukuumadaasaa la rabaa in la jajabsho waxaasaa la rabaa in la dabagalo cadowga dadka dowladda ku ahoo maaragtay waxaa dowladda kasoo horjeeda oo gobolka banaadir lid ku ah in farta lagu fiiqoo la arko gacambira lagu qabto marka hordhac lama gaarinaan leenahay laakiin waxaan leenahay dadaalkiina wada waa mahadsanta waa yahay waa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa maxamuud geedi ohiloole oo isagana ex xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ee soomaaliya sida ay wax u socdaan waad waad aragtaa bal ka waran qaabka wax ay ku bilowdeen iyo sida amniga maamulka gobolka banaadir loogu wareejiyey kelmaddan afka qalaad lagu yidhaaho right person wrong time micnihii mas-uulka hadda hogaamiya gobolka banaadir anugu aqoonta durugsan u melihi balse mar aan la sheekaystay dadka aqoonta durugsan u leh iyo laba jeer oon la kulmay asaga runtii waa mas-uul waajibka iyo mid ka sarreysa guda karaayo balse waxay tahay xilli lagu wareejiyo nabadgelyada gobolka banaadir oo guud lama joogo waayo xilligaan xilliga ahayn xilligiisu waxay ahaa laheeday xilligii toddobaatameed ama lixdameeyadii booliiska rondaynaya uu qaadan jiray bur iyo firimbi maanta waxaa dibilayaashu waxay wataan boobayaasha casriga iyo bambooyin aada moodo in africa o dhan lagu xiray ama lagu xiray rabo marka xilligan in lagu wareejiyo cidaan u tababarayn oo xilligan la joogin cidda ku wareejisa waxaan aaminsanahay inay si wax ka yihiin laakiin waxaan u daynayaa sida wax ka yihiin inay sii faahfaahiyaan ambay sii odorasaan shacabka soomaaliya balka sii joogaan marka waxaad leedahay maamulkani ma ahayn in xilligani lagu wareejiyo waayo waa maamul rayid ah saasaa ula jeeda waxaan ula jeedaa adeer dadkii amba shakhsiyaadkii amba hay-adii u tababaray ee tababar mid caalamiya iyo mid loo kala wada qabay ayaa uayaa ayaa u maaro waaye markay u maaro waayeen in lagu wareejiyo cidaan u tababaray in lagu wareejiyo arrintaa waxuu qaadanaya xilkii iska wareejiyeenale waxaanu taa shacabka somalia u daynaya laakiin waxaanu leeyahay arrintu inay u eg tahay waanu soco weynay aan orodno
marka maxaa is leedaha marka adig maxaa ka kaalinta kaga aadan hadda xilligani ay kuu muuqanayso wallaahi ani kolley inkastoon ay ku ictiraafaya dowladda dhexe iyo dowladda iyo mid heer gobolba waxay isla gaaraan anugu shacabki ayaan maanta kamid ahay xil maanta ma hayo wax kasta iyo sameeyaan ilaa xid waanu ku haddana xataa ku ganacsanay inaan ka aamuso ayaa waajibku farayaa balse sida hadda wax ku socdaan waxay ila tahay inay Si oo wax ku sugmaan amniga waxba ku Soomaaliya.
sugun sii xumaadaan maahane Hay.
waxba ku sugi maayaan haye xuseen caraale waayahay waa waa mahadsan yahay xildhibaanka saaxiibkeeya horta adduunyada rajada ilaahay lagama quusto Eh, dhibaatadana adduunyadu waa soo martay dal kastaa soo maray waad ogtahay hadda dalalka adduunyada waxaa ka taagan meel kasta wuxuu anaka jownama saaro culaysku anaka jownama saaro Eh, adduunyadoo dhan wuu saaran yahay meel kasta waa maqlaysay dowladii waaweynay intaasoo ciidamada lahay intaasoo dhaqaalaha lahay intaasoo maraakiibta lahay intaasoo maaliyada lahay ayaa waxaad arkaysa waxaa qarax dhacaaya caasimadahooda caasimadahoori weliba faras magaalahoori ay ka dhaco haayaan marka eh, balaayadu waxaa leen moogtahay balaayo ballaaran iyo balaayo dhuubanaa leen waa balaayo ballaaranoo adduunkoo dhan haysata okay eh, anaka waxaa noo dheer dowladaynu ayaa maaragtay dowlad cordona waaye dowlad berigii dowladii ma- generaal barre baxday ilaa abtinaaw waad ogtihiin dowladda eh, eh, labada kun ayay soo bilaabatay dowladda soomaaliya dowlada kumeel gaara dowladda kumeel gaar hay aheeday waad ogtahay marka waxaan leenahay annaga wakti nagama tegin laakiin waxaan rajaynaynaa maadaama aan wakti naga tegin magaalada muqdisho waa caasimadii dalka soomaaliya Eh, caasimadda waxaa degan dowladdii dhexaa degan waxaa degan amisom amisom oo ciidamo badan lahaa joogta waa meel la wada degan yahay marka eh, lama yeelaayo intaasu meelay degan tahay amnigeedu inuu sugnaa
xildhibaan waa maqlaysaa geedi caraale wuxuu leeyahay rajo badan buu muujinayaa
Een, waa ku raacsan oo rajo xagga alle lagama quusto balse sidaa muuqata een, xagga een, maamulka da- ji- ee, dowladda dhexe runtii ee, inkastoo xildhibaan caraale uu yidhi een, shan iyo labaatan sano ayaa lagu soo jiray oo dhib waa runtiis shan iyo labaatan sano oo dhibaa lagu soo jiray balse shan iyo labaatankaa sano waxbaa laga baran karay waxaad moodaa wixii laga wixii laga bartay inayna weli muuqan waxaanu een, ku adkaysanaya oon kusoo celinaya mar labaad een, tallaabta iyo qaaday dowladda dhexe waa ereyga kan ah een, waanu soco weyne ah, waan ordi wey- waan soco weyne aan orodno Een, xalka aniga waxaan ka doorbidi lahay haddii aan tala ku lahaa lahay amba wuxuu layga weydii lahay in een, la sameeyo sida hadda loo wajaha si ka duwan oo ahaaday matalan in lasoo xulo laga soo xulo matalan boliiska laga soo xulo toddoba boqol oo tababaran oon balwad lahayn ee, laga soo xulo nabad sugidda ilaa iyadana toddoba boqol toddoba boqol laga soo xulo xoogga dalka soomaaliyeed oo very selected ah oo maaragtay aan balwad lahayn macal taliyaashoora dadka tababaran amba saraakiishaas amba ciidankaa tababaran waxaan islahay talo amba wuxuun ka bedeli lahaayeen laakiin iyadoon gobolkii banaadir loo sii sheegin loo sii diyaargarayn tababar u qaban siday tahay ayaanu ciddi u tababareeda amba heday federaalkaa wadi waaye gobolka lagu wareejiyo arrintaa kulli anu qof ahaan ka geedi ahaan aad ayaa u dhalisana marka ciidankan hadda aad tilmaamayso haddii maalan ba oo in tababar ahaan inta loo sameeyo gobolka lagu soo wareejiyo maxay qaban karaan isleed de haddii la helo haddii la helo waa sognaa soomaaliyaan nahay ee, duweyne dulhara maqlo dhalinyarta amba ciidanka inta badan ee, dhalinyaradu waa dad dhalinyarahood oo balwad leh laakiin waxaa la heli karaa eh, ciidan fara badan oo- Kumanaana oo- jirta.
oon bal- oon balwad lahayn matalan mugg haddii laga soo saaro kuwa akhlaaqdura fiicantaha balwadan lahayn military laga soo sooco ilaa number fiican boliiska laga soo saaro nabadsugidda la keeno loo dhiibo taliyaal amba mas-uuliyiin kaloo saraakiil sarsarahoo igoon balwad lahayn loo tababare la siiyo training la siiyo ee markaa waa lagu wareejiya la dhihi lahayo waxaan dhihi lahay oo oo wallah waxbaa isbedelee Marka waxbaa laisku aadiyaa dhihi lahay.
waxbaa dhihi lahay laakiin maanta siday tahay kuwa u tababaraayo federaalka laga soo bedelay gobolkii oon wakti loo siiy u tababartaan u diyaargaroobaan ayaa lagu wareejiyey anigu kulay qof ahaan waa dhilisanahay ilaa aan ka arko wax sax oo saxma oo sha- oo- oo shacabka ga- qanci kara waa tahay aada umahadsantihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen caraale cadaan oo hore uga tirsanaa baarlamankii dowladdii kumeelgaarka aheyd ee soomaaliya iyo maxamuud geedi oo hilowle oo isagana isla baarlamankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay axmed xasan colaad ayaa doodaasi gaaban nooga soo diray magaalada muqdisho halkaad ka dhegaysanayseena waa idaacadda habeenimo ee v o a waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan aydan leenahay haatanna waxaan kusoo dhaweynaynaa waa barnaamijkii wargeysyada waxaa si wada jira inoogu daadihinaya ardwaan xaaji cabdiweli iyo ibraahim xasan daandure maahe waxaan u malaynaya hilmaan hadal kuma jirte zahra nin dhaciga fadhido bal zahray haye waa sidaasi waa ridoan xaaji cabdiweli iyo aniga oo la socodsiinaya la la daadahinaya barnaamijka caawa
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijkan waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah sahre cabdi axmed oo ku sugan istuudiyaha v o eda ee magaalada washington aan ku hormaro sahraay wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya ayaa qoray in shan ka mid a saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab ay ka mid noqdeen boqol iyo afartan dagaalyahan oo dayuuradaha droniska ee maraykanku ay ku duqeeyeen sabtidii aynu soo dhaafnay deegaanka raaso sida laga soo xigtay mas-uul ka tirsan dowladda soomaaliya weerarka ayaa ka dhacay xero tababar oo ku taala meel boqol iyo labaatan mayl dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada muqdisho kadib toddobaadyo isha lagu hayay oo lala socday dhaqdhaqaaqa dagaalyahanadaas cabdicasiis duurow oo guddoomiye ka ahaa degmada buulo berde ayaa xaqiijiyey dhimashada saraakiishaasi iyo boqol iyo afartan dagaalyahano ah oo loo soo xiray tababar duurow oo la hadlayay mid ka mida idaacadaha ka howlgala soomaaliya ma aanu faahfaahinin magacyada saraakiisha sarsare ee al-shabaab kaga dhintay weerarkaasi dowladda maraykanka ayaa iyadu weli war faahfaahsan ka soo saarin duqayntaasi dhacday inkastoo xarunta banigonka ay sheegtay in kooxdu ay qorsheynaysay weerar ay ku qaadaan ciidamada midooda afrika ee ku sugan soomaaliya ciidamada midooda afrika ayaa qabtay magaalada buulo burdo bishii maarj sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii ciidamada sirdoonka ee soomaaliya ayaa macluumaad ku saabsan dagaalyahanada al-shabaab ee la dilay la wadaagay dowladda maraykanka wargeysku waxaa intaasi uu ku daray in maraykanka ay u isticmaalaan dayuuradaha droniska in ay ku bartilmaameedsadaan kooxaha argagixisada ah oo ururka al-shabaabna ay ka mid yihiin afhayeen u hadlay xarunta bentagonka oo lagu magacaabo peter cook ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ay yihiin kuwa lagu wiiqayo awoodda ururka xag jirka ee al-shabaab waxaana waxyaabaha la wiiqayo ama la dhaawacaya ka mid ah in ururkaasi aanu qoran dagaalyahano cusub ururka al-shabaab ayaa dhankooda sheegay in tirada dhimasho ee weerarka deegaanka raasoo laga badbadiyey ridwaano wargeeska kale the standard ee ka soo baxa dalka kenya ayaa waxa uu qoray in mid ka mid a ragga lagu tuhmayo inay ku lug lahaayeen weerarkii jaamacadda gaariso la ogaaday inuu sawiro ka qaaday meydka ardadii lagu laayay jaamacadda geofrey busolo oo ka tirsan booliiska ka hortaga argagixisada ayaa waxa uu ka horsheegay maxkamadda in sahal xuseen oo waardiye ka ahaa jaamacadda uu fasax qaatay maalintii weerarkaasi uu dhacay hase yeeshee waxyar kadib weerarka markuu dhacay ayaa ciidamada booliisku ay arkeen isaga oo goobta ku sugan oo sawiro ka qaadaya meedadka ardayda wargeyska ayaa intaasi ku daray isagoo soo xiganaya weli jaivery basolo oo ka tirsan bilayska ka hortagga in sahal xuseen aanu wax sharaxaad ah ka bixin sababta uu sawirada uga qaaday meydadka ardayda sarkaalkan waxaa kaloo uu sheegay in markii la bilaabay howlaha gurmadka uu jiray amar ah inaan la qaadi karayn wax sawir ah ciidanka bilayska ayaa ku eedeeyey ninkan inuu iska indhatiray amarkii ahaa in aan sawiro la qaadi karin sahal xuseen ayaa lala xukumay rag kale oo ay ka mid yihiin xasan aadan xasan maxamed cabdi abikar rashiid jaarles iyo cusmaan cabdi dhaqane iyadoo lagu eedeeyey dhammaantoodba inay weerarka wax ka abaabuleen iyo inay xubno ka yihiin ururka al-shabaab wargeyska kale ee new fishin ee ka soo baxaa dalka uganda ayaa warbixin uu qoray ururka al-shabaab ciwaan wuxuu uga dhigay al-shabaab waxa ay sii jiri doonaan soddon sano wargeyska ayaa waxa uu qoray in dhammaadkii bishii febraayo baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey lagu weeraray maqaayad ku taalla magaalada baydhabo iyadoo weerarkaasina uu xigay mid kale oo uu ku xirnaa qof ismiidaamiyey ugu yaraan soddon qof ayaa ku dhimatay weerarada wargeeska oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay in laba maalin ka hor weeraradaasi baydhabo ka dhacay al-shabaab inay magaalada muqdisho ku dileen afar iyo toban qof laba qaraxoo ka dhacay agagaarka hoteelka s y l ee magaalada muqdisho wargeyska oo soo xiganayay khubaro dhinaca amniga ah ayaa waxaa kaloo uu ka hadlay in mid ka mid a qaraxyada magaalada muqdisho loo adeegsaday laba boqol oo kilogaram oo ah qarax gacan ku samaysa waana markii labaad oo qarax sidan u xoog badan ay isticmaalaan ururka al-shabaab kii kan ka horreeyey waxa uu dhacay bishii julaay waxaana lagu bartilmaameedsaday dhisme ka kooban lix dabaq shan toddobaad ka hor sagaal iyo toban qof ayaa lagu dilay magaalada muqdisho kadib markii kooxda ururka al-shabaab ay weerareen xeebta liido shan iyo tobankii bishii janawari ee sanadkaana ururka al-shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada kenya ku lahaayeen deegaanka ceel cadde waxa ay ku dileen ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka mid ahaa ciidamada kenya ee soomaaliya jooga si ay uga qayb qaataan amniga soomaaliya kenya ayaa waxba kama jiraan waxa ay ku tilmaantay tirada labada boqol ee dhimashada intaasi la eg intaas ayaan ku soo koobaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee wargeysyadu ay toddobaadkan ka qoreen arrimaha soomaaliya waxaana soo diyaariyey anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ah oo ku sugan magaalada tan london sidoo kale waxaa ila soo jeedinaysay sahre cabdi axmed oo ku sugan washington inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waa hagaag dhegeystayaal intana waxaa kuna barnaamijkii wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo hilmaan hadal kuma jirte zahra oo stuudiyaha la fadhida goordhow waxaan ku khalday ibraahim adiguna goordhow salaadira muran geli samiga maxaad haysaa haye zahra waa tahay ayaan dhalad haddaan horay iyo salaadarbiya isu dabamariyey shariif cabdalla haatan ayaan shariif cabdalla hayaa
abin mahurdoy aday kor joogoy dharar mahargal adumbabay kelaye wana hobtay hodane wana hobtay hodane ana hobtay hodan anna weli kama an harine
codkaasi shariif cabdalle dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo cumar xasan oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafno makugu helaya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.